iyadoo maalmo kooban inaga xigaan bisha barakeysan ee rabadaan ayaa hay-adda amuud foundation maanta deeq raashiin ah gaarsiisay siddeed boqol oo qoys oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool kamaamka barakacyaasha ee degmada garowe xilli ay baahi weyn u qabeen cabdiqani maxmed axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda amuud foundation iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka socday dowladda hoose ee degmada garowe ayaa sharaxaad ka bixiyay deeqda raashiinka iyo dadka ay ugu talagaleen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Een, een, ilaahay mahadii maanta hay-adda amud foundation waxay ku sugan tahay magaalada garowe ee gobolka nugaal iyadoo een, bishii labaadaan ee barakaysnayd ay inaga xigto maalmo kooban hay-adda amud foundation maanta waxay magaalada garowe soo gaarsiisay afuro dhan siddeed boqol oo qoys Een, wixii ay ku afuri lahaayeen raashinkii afar item raashin afar item ka kooban oo ay ku afuri lahaayeen dadka masaakiinta ah ee ku nool idbiyada kala duwan een, ee magaalada garowe raashinkaasoo ka kooban burkii sokortii saliiddii iyo b- bariiskii afarta item waxaan rajaynaynaa haddii la haydimo in afar in afarta item ay qoyskii ku filnaan doonaan muddo bil ah waxaan u ducaynaynaa runtii oo mar walbana xusaynaa dadka walaalaha ee muxsiniinta ee mar walba garab taagan een, dadka walaalahooda ee xusaya waynu u ducaynaynaa ilaahay ajar iyo xasanaad inuu ka siiyo deeqda ay soo bixiyeen meel ka wanaagsanna ilaahay bedel khayr qaban ugu bedelo gacmood ahaan runtii een, ramadaan walba hay-adda amud foundation way taageertaa dadka masaakiinta iyadoo haddana gaari doonta goobo kala duwan oo ay dadka masaakiinta ku sugan yihiin waxaan u mahad celinaynaa runtii ha- een, dowladda hoose ee degmada garowe oo hadda guddoomiye ku-xigeenkiina la jooga oo si wanaagsan noola shaqeeyey een, soona xulay dadkii baahida baahida gaarkaa qabay ee dadkii u baahnaa runtii xilli ay u baahan tahay hay-adda amud foundation ay soo gaarsiisay aad iyo aad baad u mahadsantiin guddoomiye Ee, mar labaad baan u ducaynaynaa runtii dadkii walaalaha ee sadaqada la soo baxay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo waxaan u mahad celinayaa hay-adda camuud foundation oo halkaa keentay raashinkaa tirada badan oo kiiba ka kooban yahay afar item oo dadkaas afuradoodii keentay ummaddaas rabadaanka masaakiinta ah waxaan u mahad celinayaa degmada garowe oo maamulkeedii oo hadda uu ugu j- nala joogo guddoomiye ku-xigeenkii oo hawshaan maamulaya iyo guddigii dhammaa oo maamulaya iyo ciidanka iyo shaqada iyo sida loo nadaamshay iyo sidii dadkii baahidii haysay oo dadkaa loogu talagalay meesha loo keenay xilliga ay ku soo beegantay ay tahay laba xilliba xilli runtii dalku eh, jiilaal iyo abaar ay jiraan ilaahay insha allah waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu ka dulqaado Eh, sidaas si lamidana xilbi- xilli bishii barakaysnayd ay soo dhowdahayna way ku soo aaday oo qoysasku ay ka faa'iidaysanayaan baakejka runtii raashin ka kooban yahan oo baakej qoyskiiba ku filnaan kara muddada bisha barakaysan inay kaga bixi karaan si kastaba bixinta deeqda raashiinka ayaa ku soo aaday xilli bulshada danyarta ee ku nool degmada garowe ay baahi weyn u qabeen maadaama ay fooda inoogu soo hayso bisha barakeysan ee ramadaan